kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar habeenkii xalay ah ka dhacay deegaanka jeexdin oo dhaca waqooyiga bari ee gobolka mudug dagaalka ayaa waxaa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed waxaana taasi sababta dhimashada hal ruux waxaana halkaasi ku dhaawacmay ilaa iyo laba ruux oo dhaawacooda la keenay magaalada gaalkacyo dadka dhaawacyadooda la keenay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayay dhakhaatiirtu warbaahinta shabeelle u sheegeen xaaladooda caafimaad ay la tacaalayaan isla markaasna mid ka mid a dadkaasi uu yahay dhaawac aada u liitaa taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maxamuud cilmi gulaafe oo saakay warbaahinta shabeelle la hadlayay ayaa sheegay in deegaanadaasi xalay uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeya maleeshiya beeleedyo kala taabacsan maamulada galmudug iyo puntland khasaaraha ka dhashana uu yahay dhimashada hal ruux iyo sidoo kaleeta laba qofood oo dhaawaca waxa uuna sheegay in saraakiisha puntland ee dhigooda ay kala hadli doonaan xaaladda ammaanka gobolka mudug iyo sidoo kaleta xiisada kasoo cusboonaatay deegaano dhaca waqooyi bari gobolka mudug waxayna imaaneysaa arrintaani iyadoo maamulada galmudug iyo puntland oo uu hogaaminayo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ay dhowaan heshiis ku kala saxiixdeen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug islamarkaasna ay wadeen dib u heshiisiin soconaysay muddo toddobaad ah cali xasan barkadle caligaab warbaahinta shabeelle gaalkacyo